bilowgii cutubka siddeed iyo afartanaad
waxyaalahaas kadib waxaa yuusuf lagu yidhi bal eeg aabbaha waa bukaaye markaasuu wuxuu kaxaystay labadiisii wiil ee ahaa manase iyo efrayiim kolkaasaa waxaa yacquub loo soo sheegay oo lagu yidhi bal eeg wiilkaagii yuusuf baa kuu imanaya markaasaa israa'iil intuu xoog isgeliyey ayuu soo dul fadhiistay sariirtiisii markaasaa yacquub wuxuu yuusuf ku yidhi ilaaha qaadirkaa ayaa igu muuqday luus oo ku taal dalka kancaan wuuna i barakadeeyey oo wuxuu igu yidhi bal eeg waan ku badin doonaa waanan ku tarmin doonaa oo waxaan kaa dhigi doonaa dad fara badan dhulkanna waxaan siin doonaa farcankaaga kaa dambeeya inuu hanti aan weligeed dhammaanayn u ahaado haddaba labadaadii wiil oo dalka masar kuugu dhashay intaanan kuugu iman masar anigaa iskale efrayiim iyo manase ayaan u lahaan doonaa sida ruubeen iyo simcoon carruurta aad iyaga ka dib dhasho adigaa iska lahaan doona waana in loo bixiyo magacyada walaalahood markay wax dhaxlaan anigana markii aan ka imid fadan ayaa raaxeel igaga dhimatay dalkii kancaan waddada loo maro intaanan weli efraad soo gaadhin oo kolkaasaan iyadii ku aasay waddada loo maro efraad meeshaasuna waa baytalaxam markaasaa israa'iil intuu wiilashii yuusuf dhugtay ayuu yidhi kuwani waa ayo markaasaa yuusuf wuxuu aabbihiis ku yidhi waa wiilashaydii ilaa halkan igu siiyey markaasuu isna wuxuu yidhi waan ku barayaaye iyaga ii soo dhowe waanan u ducaynayaa haddaba israa'iil cimrigiisii dheeraawadiis ayuu la indhadarnaaday sidaa daraaddeed waxba ma uu arki karin kolkaasuu iyagii u soo dhoweeyey wuuna isku duubay oo dhunkaday markaasaa israa'iil wuxuu yuusuf ku yidhi uma aan malaynin inaan wejigaaga arki doono oo bal eeg ilaah weliba wuxuu i tusay xataa farcankaagii markaasaa yuusuf wuxuu iyagii ka durkiyey lowyihiisii oo intuu sujuuday ayuu wejigiisa dhulka saaray markaasuu yuusuf labadoodiiba kaxeeyey intuu efrayiim gacantiisa midigta ahayd ku qabtay oo ku toosan israa'iil bidixdiisa manasehna ku qabtay bidixdiisii oo ku toosan midigtii israa'iil wuuna u soo dhoweeyey iyagii markaasaa israa'iil soo fidiyey gacantiisii midigta ahayd oo wuxuu saaray madaxii efrayim oo kii yara ahaa gacantiisii bidixdana ahaydna wuxuu saaray manase madaxiisii wuuna isdhaafiyey gacmihiisii maxaa yeelay manase wuxuu ahaa curadkii markaasuu yuusuf u duceeyey oo wuxuu ku yidhi ilaaha aabbahay isxaaq iyo awowga ibraahim ay hor socdeen oo ah ilaaha iquudinayay intii aan noolaa oo dhan ilaa maanta iyo malaa'igtii iga soo samata bixisay xumaato oo dhan wiilasha ha barakadeeyeen oo magacayga ha lagu magacaabo iyaga iyo magacii aabbaha isxaaq iyo kii awowga ibraahim oo dad fara badan dhulka ha ku noqdeen oo markii yuusuf arkay in aabbihiis gacantiisii midigta ahayd efrayiim madaxiisa saaray ayuu taas ka xumaaday markaasuu gacantii aabbihiis qabtay inuu ka qaado efrayiim madaxiisa oo uu saaro manase madaxiisa oo yuusufna wuxuu aabbihiis ku yidhi aabbahayow saas ma aha waayo kan waa curadkii oo gacantaada midigta madaxiisa saar markaasaa aabbihiis diiday oo wuxuu ku yidhi waan ogahay waan ogahay wiilkaygiiyow isaguna wuxuu noqon doonaa quruun wuuna weynaan doonaa habase yeeshee walaalkiisa ka yar baa ka weynaan doona oo farcankiisu wuxuu noqon doonaa quruumo fara badan oo maalintaasuu u duceeyey iyagii oo wuxuu yidhi reer binu israa'iil idinkay idinku ducaysnaan doonaan iyagoo leh ilaah ha kaa dhigo sidii efrayiim iyo sidii manase oo efrayiimna wuxuu ka hormariyey manase oo israa'iilna wuxuu yuusuf ku yidhi anigu waan dhimanayaa laakiinse ilaah baa kula jiri doona oo mar labaadna wuxuu ku geyn doonaa dhulkii awowayaasha oo weliba waxaan ku siiyey qayb dheeraada oo aad walaalaha dheer tahay waana tii aan reer aamoor kaga qaatay seeftayda iyo qaansadayda